bismi illaahi raxmaan raxiim shir guddoonka golayaasha qaranka mudanayaasha labada gole guddoomiyaasha xisbiyada qaranka marti sharafta kale muwaadiniinta somalilan eena dhegaysanaysa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudanayaal maanta oo ay xukuumaddu xilka haysay sanad saddex bilood iyo maalmo waxaa ii farxada in aan idinla wadaago xaaladda guud ee dalka wixii inoo qabsoomay iyada oo halbeegeennu yahay qorshaha horumarinta qaranka iyo barnaamijkii xisbigu ku galay tartanka doorashada waxa kale oo aynu isla eegi doonnaa howlaha ina hor yaalla ee mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog walaalayaal waxaynu ku noolnahay adduun isbeddelka horumarka aqoontu dheeraynayaan isbeddelkaasi wuxuu saamayn togan iyo tu toganba ku leeyahay nolosheenna wuxuu saamaynayaa habka aad lagu fikiro iyo habka loo adeegsado aqoonta casriga ah wuxuu xoojinayaa oo kobcinayaa dhaqaalaha caafimaadka kaabiyaasha dhaqaalaha iyo tiknolojiyada casriga ah isbeddelkani wuxuu leeyahay dhinacyo taban waxaana ka mid ah wuxuu keenaa oo abuuraa bulsho kala fogaata dhinaca dhaqaalaha aqoonta iyo dhaqanka tiknolojiyada cusubi waxay baabiinaysaa habnololeedkii inta badan bulshooyinka kala duwan ee adduunka isla markaana wuxuu keenaa isbeddelkani isbeddel cimilo oo horseeda abaaro duufaanno iyo roobab wakhtigooda seega arrintani waxayna faraysaa inaynu xoogga saarno ka fakirka mustaqbalka fog mudanayaal maanta soomaalilan haddii aynu nahay guulaha aynu gaadhnay waxaynu ku hanannay gargaarka eebbe kasta kow awooddeenna qaran oo isku duuban rajadeenna oo sarraysa hanka iyo himiladeenna oo fog ilaalinta gobonnimadeenna iyo ku dhaqanka shuruucda dalka mudanayaal adduunku sidiisaba waa tiro sagaalo ooma turnoobo guulaha aynu gaadhnay waxa garab socda dhinacyo wax ka qabasho u baahan inkasta oo aynu dadaalnay weli waxa inoo qabyo ah joojinta xaarufka deegaanka hoosu dhigga shaqola'aanta baahsan ee dhallinyarada iyada oo la dardargeliyo mashaariicda iyo warshadaha dhismahoodu muddada jiitamayay ka hortagga xanafaha doorashooyinka ka dhasha iyo ka hortagga hagardaamooyinka cadowga somalilan haddaba isweydiintu waxay tahay sidee baynu u waajahaynaa mustaqbalkeenna ma innaga oo isku duuban isku kalsoon iskaashanayna oo isu dulqaadanayna mise innaga oo iskhilaafsan dhexdeenna ka hardamayna oo kala xantaysanayna waxay ila tahay danteennu waxay ku jirtaa innagoo isku duubnaana oo xooggeenna saara nabadda horumarka dalkeenna dhinacyada badan leh iyo u diyaargarowga duruufahayna horyaalla xukuumadda aan odayga ka ahay iyadoo ka duulaysa aragtidaa guud mustaqbalka waxay muddadii ay xilka haysay qaaday tallaabooyinka soo socda nabadda waxaa la sameeyey wacyigelin ballaadhan oo shacabka lagu dhiirigelinayo nabadkooda noolaanshaha isdhexgalka iskaashiga iyo wada shaqaynta amniga iyo danta guud ee qaranka waxaa tababarro isdaba jooga la siiyey ciidamada kala duwan iyo garsoorka waxaa la kordhiyey daryeelka dhaqaalaha ciidamada boqol kiiba lix iyo soddon waxaa si xoog leh kor loogu qaaday qalabka iyo saanadda ciidanka si ay awood buuxda ugu yeeshaan ugu yeeshaan sugidda amniga iyo difaaca dalka waxaa la diyaariyey oo golayaasha horyaalla xeerka xaqsiinta iyo howlgabka ciidamada qalabka sida si loo sugo xuquuqdooda iyo daryeelkooda sidoo kale waxaa la kordhiyey boqolkiiba shan iyo soddon daryeelka dhaqaalaha bahda garsoorka si kor loogu qaado haybadda iyo maamuuska ay mudan yihiin bahda garsoorka waxaa lafdhabarta hufnaanta maamulka iyo de hufnaanta dowladdu tahay waa maamul wanaag si loo hubiyo tirada hantida dowladda waxaa la diiwaangeliyey tiro badan oo hanti maguurto ah oo gaadhaysa afar kun laba boqol iyo siddeed iyo lixdan dhismayaal dowladdu leedahay ah waxaa dib loo qaabeeyey nidaamka iyo daafurnaanta tartanka qandaraasyada dowladdu bixiso ilaa hadda waxay dowladdu bixisay boqol iyo lix iyo soddon qandaraas kii u dambeeyey shalay la bixiyey oo dhammaantood loogu tartamay si daafuran tartamayaashay qandaraasyadu waxay ka marag kaceen xilkaasnimada dhexdhexaadnimada iyo hufnaanta shaqada xubnaha guddida qaranka ee qandaraasyada si loo xoojiyo isku xidhnaanta dowladda waxa wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer xeer lambar saddex iyo labaatan laba kun iyo laba xeerkani waxa uu dib u habaynayaa adeegyada ay bixiyaan maamulada gobollada iyo degmooyinku waxaanuu ku waajibinayaa mas-uuliyad dheeri ah maamulada degmooyinka dalka waxa uu tashiinayaa dhaqaalaha ku baxa golayaasha dowladda hoose si loo kordhiyo adeega gaadhaya muwaadinka cashuur bixiyaha ah mudanayaal inkastoo aynu xagga amniga ka qaadnay tallaabooyinka kor ku xusan haddana weli waxaa jira howlo u baahan wax ka qabasho colaadda iyo xurgufaha beelaysan ee ka dhexdhaca bulshooyinku wada degaa deegaanada iyo gobollada dalka waxaanu ku talinaynaa in dhammaanteen aynu xoogga saarno sidii loo joojin lahaa xurgufaha beelaysan xurgufahani waxay inagu hayaan dhimasho badan khasaare dhaqaale iyo kala fogaanshaha dadka walaalaha ah taas oo keenaysa dibudhac weyn ma suurtoobayso inaynu samayno horumar caafimaad iyo waxbarasho wanaagsan iyo in aynu maalin walba ku jirno gurmad ciidan iyo culimo iyo guurti iyo odayaal iyo xukuumadba kala dhex taagan laba beelood oo walaalo oo fooda iskula jiro shaqola'aanta dhallinyaradu waxay halis ku tahay amniga dalka waxaa abuurmay kooxo dhallinyaro ah oo ku kaca faldambiyeedyo ay ka mid yihiin isticmaalka mukhaadaraadka taasoo kordhisa shirarka baabuurta iyo dembiyada ka dhaca dalka xukuumad ahaan waxaanu wadna qorshayaal badan oo laga hortegaayo dembiyada dhallinyaradu ku kacaan balse waxaynu waxaan ku boorinayaa waalidiinta culimmada aqoonyahanka ganacsatada iyo guud ahaan shacabka inaynu ka wada shaqayno sidii shaqooyin loogu abuur lahaa dhallinyaradeeda mudanayaal xukuumaddu waxaynu u dhisannay oo awoodda fulinad loo siiyey in ay hubiso in muwaadinku helo adeegyada bulsho ay ka mid yihiin cunto biyo caafimaad waxbarasho iyo shaqaabo xukuumaddu waxay ay siisay ahamiyad ballaaran horumarinta caafimaadka iyo dib u qaabaynta adeega caafimaadka ee ay bixiyaan isbitaalada dalku sanadkii indhaafay kii waxaa dib loo furay ama la dhisay shan iyo lixdan xarumood oo caafimaad oo cusub oo qabanaya daryeelka hooyooyinka iyo dhallaanka waxaa qalab caafimaad oo kala duwan loo kordhiyey cisbitaallada magaalooyinka laascaanood ceerigaabo burco ceelaf weyn buuhoodle oodweyne gabiley berbera iyo xarunta tibida hargeysa waxaa cudurrada faafa laga tallaalay lix boqol iyo sagaaliyo konton kun oo carruur ah oo da-doodu ka hoosayso shan jir oo kala jooga gobollada dalka oo dhan dadaalkaa loogu jiro korqaadista adeega caafimaadku wuxuu kor u qaaday kalsoonida ay shacabku ku qabaan adeegyada caafimaad ee ay bixiyaan cisbitaallada dalkeena tirada isticmaalka adeegyada caafimaad ee cisbitaallada dalku wuxuu kordhay boqolkiiba koob iyo soddon waxaa la curiyey siyaasadda guud ee caafimaadka dalka iyo siyaasadda maaraynta iyo maamulka caafimaadka dhimirka dadka qaba mudanayaal xukuumaddu waxay aaminsan tahay inay waxbarashadu tahay furaha horumarka iyo iftiinka nolosha sidaa darteed waxaanu xoogga saarnay dib u habaynta iyo tayeynta waxbarashada waxaa boqol kiiba labaatan kor la kordhiyey mushaharka iyo gunada mucallimiinta dugsiyada dowladda waxaa markii ugu horreyse la furay dugsiga tababarka mucallimiinta qaranka si kor loogu qaado tayada mucallimiinta waxaanu hirgelinay siyaasadda ah arday kastaa ha helo bugaagta manhajka waxbarashada waxaana la qaybiyey hal milyan laba boqoloo kun oo buug oo la gaadhsiiyey ardayda gobollada oo tiradoodu dhan tahay boqol afar iyo konton kun oo arday waxaa gobollada dalka laga dhisay toddobiyo labaatan dugsi oo cusub si loo ballaariyo fursadaha helitaanka waxbarashada ee da'yarta waxaa boqolkiiba labayo labaatan la kordhiyey dugsiyada reer guuraaga ee leh barnaamijka quudinta carruurta waxaana hadda tiradoodu gaadhaysaa laba boqol iyo lix iyo toddobaatan dugsi isla markaana waxaa dib loo dayactiray oo dib loo qalabeeyey lix iyo afartan dugsi oo ah kuwa quudinta carruurta waxaa gunno iyo mushahar loo bilaabay macallimiin gaadhaysaa kun saddex boqol afar iyo konton macallin oo kala jooga gobollada dalka oo dhan waxaa dee waxbarasho dibadda loo diray arday gaadhaysa saddex boqol iyo laba iyo siddeetan arday oo ka kala yimid dhammaan gobollada dalka oo dhan mudanayaal biyuhu waa nolosha aadamaha iyo astaanta koowaad ee horumarka iyadoo taa laga duulayo waxa dadaal la geliyey ballaarinta iyo biyogelinta magaalooyinka iyo biyogaadhsiinta miyiga waxaa muddo dheer la waday sidii biyo ku filan loogu heli lahaa caasimadda hawshaasi oo ay naga kaabayeen dowlado iyo hay-ado dibadeed kuna baxday dhaqaalo ka badan lixdan milyan oo dollar hadda wuxuu marayaa barnaamijkaasi qaybtiisii ugu dambeysay waxaa la dhammaystiray dhuumihii biyaha ka soo qaaday xarunta biyo soo saarka geedeebleh ee keenaya magaalada oo dherarkoodu yahay saddex iyo labaatan kilomitr waxaa la kordhiyey ceelasha biyaha soo saarka ee geedeebleh boqolkiiba koob iyo labaatan waxaa hadda dhismaheedii iyo qalabaynteedii socotaa xarunta mashiinada biyo soo saarka geedeebleh kala sarraynta dhulka darteed waxaa loo baahday dabdhalyayaal iyo bambooyin awood badan leh oo biyaha soo gaadhsiiya magaalada oo ka sarraysa goobta biyo soo saarka waxaa la dhisay afar kayd biyood oo yaryar haddana waxaa la bilaabay afar kayd biyood oo waaweyn iyo nidaamkii biyogelinta magaalada la dhigi doono magaalada gudaheeda iyadoo la dhigi doono magaalada gudaheeda qasabada dherarkoodu gaadhayo boqol labiiyo lixdan kilomitr waxaa kale oo la dhisi doonaa ama dayactir lagu samayn doonaa shan boqol iyo saddex kaalmood oo dadka biyaha dadka danyarta ay ka dhaansadaan iyadoo laga duulaaya tirada dadweynaha caasimadda oo si xawliga u kordhaya waxaa qorshaysan labada sane ee soo socda in la kordhiyo biyo soo saarka ceelasha ah boqolkiiba labiyo afartan mudanayaal qorshaha biyaha hargeysa ma aha faan oo leh fari kama qodna balse waxaanu ku tiirsannahay taageero dibadeed oo dhibteeda iyo baryadeeda iyo jiitankeeda leh waa hubaal in qarankana haysta dhaqaalo ku filan biyaha kharashka ku baxaaya biyaha hargeysa waxaana ilaahay ka rajeynayaa inuu awoodeenana tuso oonu ka baxno baryada waxaa la qoday gobollada waxaa laga qoday toddobiyo labaatan ceel sanadkiina dhaafay oo dhaadheer iyo siddeetan ballay oo lagu xoojinayo biyo ballaarinta miyiga waxaa warwar leh biyo yaraanta magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan oo shacabka ku nooli sii kordhaya maalin walba waa og tihiinoo abaaraa dhacay dadkii magaalo miyiga uga soo guurayaa magaalooyinkiibaa lagu soo shubayaa magaalooyinkana biyihi waa ku yaryihiin markaa waxa taalla inaanu ka fikirno istaraatiijiyadii dadka magaalooyinka kusoo ururiya biyo loogu heli lahaa mudanayaal dhismaha mustaqbalka dhallinyaradu waa dhismaha mustaqbalka iyo quruxda dalkeena xukuumaddu iyadoo ogsoon muhiimadda dhismaha dhallinyaradu u leedahay qarankan waxaa la abuuray barnaamijka shaqo qaran ee dhallinyaradu ka hawgelayso waa barnaamij shaqo oo u abuuraya kun iyo shan boqoloo dhallinyaro ah oo ay ka soo kala jeeda dhammaan gobollada dalka dhallinyaradaa waxaa ka mid a shan boqoloo hablood waa barnaamij ujeeddadiisu tahay isdhexgalka dhallinyarada dhismaha wadan jacaylka akhlaaqiyaadka wanaagsan ee shaqada iyo difaaca amniga dalka waa barnaamij loogu talagalay in dhallinyarada qulubtooda lagaga sifeeyo qabyaaladda iyo gobolaysiga una diyaarinno in ay hagaan mustaqbalka oy hogaamiyaan somalilan mid ah kuna shaqeeyaan garaad aaminsan sinaan iyo qarannimo waxaa kale oo dhallinyarada fursad loo siiyey iyaga oo jooga gobolladooda in ay si xor ah ugu tartamaan saddex boqol oo shaqo oo cusub oo ay dowladdu baahaysay sagaashan ka mid a dhallinyaradaasi waxaa helay hableh tirada guud ee dhallinyarada shaqa abuurka xukuumaddu u samaysay sanadkan tegey waa kun iyo siddeed boqol oo dhallinyaro ah waxaan dareensanahay inay tahay tiro aad u yar marka loo eego tirada guud ee dhallinyarada dalka waxaase i farxad gelinaya inay shaqo galeen iyagoo aanay cidna gacan qaban balse kartidooda iyo aqoontooda aaminay iyo yuhuunta wanaagsan ee abuurtay tartankaa xortahay xalaasha ay galeen mudanayaal farkalii fool ma dhaqdo barnaamijkan shaqo qaran oo miisaankiisa iyo muhiimadiisa u leh qaranka waxaan ku kaliyeysatay ilaa hadda dowladda waxaan ku talinayaa in qaranku ka wada qayb qaato gelinta dhalinyarada shaqogelinta dhalinyarada iyo socodsiinta barnaamijka shaqo qaran mudanayaal dhaqaaluhu waa saldhigga horumarka ee dal kasta dunida u yaalla dhaqaalaha la'aan horumar lama gaadho haddaba iyada oo taas laga duulayo waxay xukuumaddu u tafaxaysatay sidii dhaqaalaha dalka loo kobcin lahaa innaga oo isku tashanayna waxay xukuumaddu xoog saartay wax soo saarka beeraha xoolaha kalluumaysiga iyo khayraadka dhulka hortiisa ku duugan dhanka beeraha waxaa la xoojiyey beeridda dalagyada kala duwan ee banka wajaa leh beer iyo xaaxi si loo dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha loona beegsado isku filnaanshaha dhinaca wax soo saarka ee mustaqbalka waxaa la beeray oo hegtar oo ku kala yaalla xaaxi beer iyo wajaale waxaa la siiyey cagafyo ay beeraha ku qotaan degmada gajitaley iyo ood weyne waxa bogaadin mudan shacabweynaha somalilan oo u jeestay inay sanadkan beeraha iyo wax soo saarka xoog iyo tacab badan geliyaan sanadkan gobollada dalka oo dhan waxaa laga hirgeliyey beero cusub oo qaarkood ay ku shaqaynayaan hab casri ah oo loo yaqaano aqlada cagaaran green house waxaan sidoo kale ammaanayaa in sanadkan beerilayda dalku soo saareen khudrad aad u badan oo ugu yaraan boqolkiiba toddobaatan ku fillaatay baahida suuqa khudaarta ee dalka xoolaha waa laf dhabarta dhaqaalaha dalkeenna in badan dadkeennuna waxay ku tiirsan yihiin xoolaha nool haddaba si loo daryeelo caafimaadka xoolaha waxaa la tallaalay saddex milyan oo neef oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan sidoo kale waxaa xanuunno kala duwan laga daweeyey in ka badan laba milyan oo neef oo kala jooga gobollada dalka oo dhan waxaa lagu dadaalay sidii xoolaha dalkeenna loogu heli lahaa suuqyo dibadeed si loo dhiirigeliyo dhoofka xoolaha inkastoo dadaalkaasi aanu weli midho badan dhalin haddana xukuumad ahaan iyo qaran ahaanna ka daari mayno inaannu ka jibba keenno arrintaas oo xoolaheenna suuq u helno xukuumaddu waxay dadaal xoog la gelisay sidii loo suurtogelin lahaa in xoolahu helaan seerayaal iyo dhuldaaqeen ay ku badbaadaan xilliyada abaaraha iyo baadyaraanta taasina waa hawl u taalla dowladda oo dhan xil gaarina ka saaran yahay labada aqal ee sharci dejinta iyo dowladaha hoose si aynu dadkeenna uga dhaadhicinno in la sameeyo oo la soo celiyo seero xoolo ku baxaan wakhtiyaha abaarta kalluumaysiga kalluunku waa khayraadka sidii la rabay aynaan uga faa'iidaysan waxaase hadda socda qorshayaal ay xukuumaddu ku dhiirigelinayso in kalluunka ka helo saami wanaagsan suuqyada dalkeenna iyo kuwa jaarkaba lana taageero ganacsatada ku howlan kalluumaysiga waxaa loo qaybiyey qaboojiyaal waaweyn magaalooyinka maydh laasqore bullaxaar berbera sayrac iyo burco arrintani waxay wax ka tartay wax soo saarka iyo dabashada kalluunka sidaa awgeed xaddiga kalluunka ee la soo dabay sanadkii tegey wuxuu kor u kacay laba boqol oo tan laba kun oo tan mudanayaal kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka dekedaha garoommada diyaaraduhu waxay qayb weyn ka qaataan horumarka iyo koboca dhaqaalaha sidaa daraaddeed xukuumaddu waxay muhiimad gaara siisay horumarinta casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la bixiyey qandaraaskii lagu dhisaayey dhismihii dekedda berbera waxaana la bilaabay dhismihii ballaarinta iyo casrintii dekadda weyn ee berbera waxaa bilaabmay dhismaha jidka halbowlaha u ah ganacsiga in laga dhexeeya dalalka aan jaarka nahay gaar ahaan ethoobiya ee berbera koridho waxaa mudnaanta la siiyey dhismayaasha biijyada iyadaynu ognahay xilliyada roobada inta dadka daad qaado iyo dhimashada inaga soo gaadha waxaana la dhagax dhigay biriishkii ugu horreeyey oo ah degmada dacarburg dhismaha jidkaasi waxa uu qaadan doonaa muddo laba sano ah waa jid weyn oo aynu higsanayno inuu kaalin muhiima ka qaato isku xirka dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshooyinka gobollada geeska africa waxaa la dhisay muddadii sanadka ahayd lix iyo lixdan kilomitir oo ka mid ah waddada ceerigaabo burco waxaa la dayactiray dayactir lagu sameeyey siddeetan kilomitir oo ka mid ah waddooyinka isku xidha hargeysa iyo burco hargeysa iyo kalabayn laascaanood iyo tukaraq waxaa hadda dhismihilaa wadaa dhismihiisii la wadaa lixdan kilomitir oo ah waddada isku xidha hargeysa iyo kalabayn waxaa dib loo dayactiray biriijyada kale ah xamaas geelookor iyo biriijka dooxa cabaadweyne waxaa dhismihiisii socdaa biriijka isku xidha magaalada boorame iyo jaamacadda camuud waxaa la casreeyey nidaamka wadamarista gaadiidka nidaamka qaadashada liisamada iyo taarikada gaadiidka intaba mudanayaal abaaraha iyo isbeddelka cimilada isbeddelka cimiladu adduunka waa xaqiiqa raadkeedu ka muuqdo dalkeena waa markhaati waxay markhaati u tahay abaaruhu ku soo noqnoqday dalkeenna iyo roob yaraanta arrintaasi waxay saamayn saamayn ku yeelatay habnololeedkii dadka duunyada iyo deegaankaba xukuumaddu waxay gurmad ka gashay dhibaatooyinkii ay keeneen duufaanadii saqar iyo raadadkii ay reebeen abaarihii dheeraa xukuumaddu waxay raashin iyo biyo gaarsiisay in ka badan laba boqol iyo shan iyo afartan kun oo qoys oo u dhigma kun iyo laba boqol oo kun oo qoys xukuumaddu iyadoo kaashanaysa beesha caalamka waxay sidoo kale gaarsiisay gargaar afar boqol iyo koob iyo soddon qoys una dhigma laba malyan oo qof oo gargaarkaas oo lacag ahaan u dhigmaa labaatan milyan oo dollar dadka ku caydhoobay duufaanadii saqar xukuumaddu waxay gaarsiisay sagaal kun oo neef oo adhi ah waxaa dibi xooley loo sameeyey kun saddex boqol iyo toddobiyo soddon qoys oo ku caydhoobay abaarihii ka dhacay dalka sannadii hore sidoo kale xukuumaddu iyadoo ka hortegaysa nabaad guurka iyo xaalufka deegaanka waxay bilowday mashruuca dhirbeerista waxaanay sanadkii taga beertay shan iyo labaatan kun oo geed oo keliya aadna way u yartaa waxaan shan iyo tobanka abril ee sanad kasta u astaynay in ay noqoto maalinta xuska deegaanka iyo dhirbeerista somalilan waxaan ku boorinayaa oo aan qureeshana ka codsanayaa inaannu ka wada howlgalno in sanad walba gobol kastaa oo dalka somalilandii beero soddon kun oo geed si aynu xaalufka uga hortagno cimilada adduunka ee isbeddelaysa abaaraha iyo roobyaraantu waa dhibaato ka awood badan bini aadamka waxaa maanta dalkeenna u baahan gargaar degdeg ah in ka badan milyan iyo shan boqol oo kun oo qof oo qoys ayay abaaruhu imika taabteen oo qaarna u baahan yihiin haddaba gurmud bilowwa qaarna labada bilow hadduu roobku dil waayo u baahanayaan taasina waa xilina wada saaran haddaynu nahay golayaal ganacsato iyo dadweyno dhammaanteen inaan u diyaargarowno gurmadka dadka lagu sababta bixinaayo sidaa daraadteed waxaan ku baaqayaa qaranka somalilan dowlad iyo shacabba in aynu iska kaashanno uu gurmadka dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen doorashooyinka mudanayaal sidaad la socotaan dusteerkeennu wuxuu ina farayaa in shantii sanaa mar la doorto golayaasha qaranka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka sidaa daraaddeed xukuumaddani waxay u hoggaansan tahay sida uu faraayo dastuurka qaranka siyaasadda arrimaha dibadda mudanayaal siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay nabadgelyo deris wanaag iyo iskaashi dhex mara dalalka gobolka iyo caalamkao dhanba si aynu u adkayno seeska iyo xaqiijinta siyaasaddeenna dibadda waxaa buddhig u ah saddex tiir ictiraaf raadin kasbashada taageero dhaqaale oo caalami ah oo loo helo dibudhiska dalka iskaashi isqadarin iyo nabad kuwada noolaanshaha dalalka deriska ah iyo guud ahaanba caalamka waxaynu xidhiidho badan la yeelan la samaynay dalalka caalamka kuwaynala saaxiibka ah kuwa ka soo horjeeda qadiyaddeenna iyo kuwa labadaa dhexdooda taagan intaba waxaynu kulamo howleedyo muhiim ah la yeelanay aqoon-yahano siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin caalami ah oo taageera somalilan kuwaas oo keenay qoraallo muhiima iyo talooyin dhaxalgal ah waxaynu taageero diblomaasiyaad ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in somalilan taagan tahay wakhtigii bulshada caalamku dhex geli lahayd dalalka somalilan iyo soomaaliya dowladda turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay keligeed inla dhexhadiso innaga iyo soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan toddoba sano oo turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaannu ku talinnay in arrinta wadahadalku ay noqoto miday goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah noola soo xidhiidhay dowladda sweden iyo dowladda switzerland oo mid walibaa gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya ay martigeliso somalilan way aqbashay labadaa martiqaadba waxaa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo wakhtigii la kala guri lahaa somalilan iyo soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhammeeyo wadahadal iyo nabadgelyo mar walba waxaanu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh maadaama somalilan ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha siyaasadda nabadeed ee aynu qaadannay waxay keentay in wufuud caalami ah oo badani inoo yimaadaan oo arrintaa ku howlana sidoo kale waxaynu martiqaadiyo ka helay dowladaha aynu saaxiibka nahay iyada oo la kaashanayo bulshada caalamka iyo saaxiibada somalilan taageera waxaa suurto gashay in somalilan hesho taageero dhaqaale oo gaadhaysa boqol iyo konton milyan oo dollar shanta sane soo socda oo loogu talagalay horumarinta jidadka mashaariicda horumarka ee uu fuliyo sanduuqa horumarinta somalilan ee shanta sano ee soo socda waa sanduuq lahada s d f waxaanu qorshaynaynaa in somalilan iyo qaramada midoobey yeeshaan nidaam iyo qorshe u gaar ah somalilan oo ay somalilan ku hesho saamiga saxda ah ee deeqaha ay bixiso qaramada midoobey somalilan united nations special arrangements sida bulshada caalamku horeba ugu samaysay qorshaha u gaarka ah qaramada midoobey waxaanu ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan xaqsoorka cadaaladda ee saamiga gargaarka ay bixiyaan soomaaliya waxaynu xadka kala leenahay maamul goboleedka puntland waxaanu u haynaa puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhexeeya falal nabadgelyo darra'ana ka sameeya gudaha somalilan soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasilloonida gobolka waxyeelaya waxaanu ka digaynaa waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dowladda somalilan ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta somalilan somalilan waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqandhaqaale ganacsi iyo bulsho ee ka socda geeska africa hase yeeshee jamhuuriyadda somalilan waa qaran madax bannaan oo weligii jiray haddana jooga kana jiri doona gobolka geeska africa iyo caalamkaba waxa waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa isbeddelka ka socda geeska africa cidda somalilan iska ila tirtaa waxay xagalgaacinaysaa isbeddelka iyo horumarka uu beegsanaayo geeska africa waxayna si taban u saamayn doontaa horumarka iyo iskaashiga gobolka mudanayaa waxaanu nahay qaran madax bannaan oo leh dastuur shacabku u codeeyey golayaashiisa qaranna ku soo doorta cod shacbi ah qof iyo hal cod waa dimuqraadiyad dhif iyo naadir ku ah afrika iyo in badan oo adduunka ah shacabka somalilan waxaan ugu baaqayaa inay u midoobaan danta qaranka ku fara adeegaan nabadgelyadooda u dadaalaan horumarka ka fakaraan mustaqbalka fog iyo aayaha ubadkooda dariska iyo caalamkana kula noolaadaan nabad iyo iskaashi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu